maalinta caalamiga ah ee raadiyaha labada kun shan iyo labaatanka halkudhiga raadiyaha sanadkan raadiyaha iyo isbedelka cimilada kaasi oo diradda saaraya xoogeynta idaacadaha si ay u horumariyaan wax ka qabashadooda suugaanta saxaafadeed ee mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee xilligaani maalintan caalamiga waxaa ansixiyey xubnaha unesco sanadkii labada kun koo iyo tobankii waxaana si rasmiya u aqbalay golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxaa loo dabaaldegaa sanad walba marka la gaaro saddex iyo tobanka februari maanta way ku beegan tahay saddex iyo tobanka februari oo ah maalinka caalamiga ah ee loo asteeyey maalinta raadiyaha adduunka anigoo ku hadlaya guud ahaan bahda wariyaasha gobolka shabeellada dhexe islamarkaana gudoomiyaha ururka suxufiyiinta shabeellada dhexe waxaan hambalyaha u dirayaa guud ahaan bahda warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolka shabeellada dhexe oo aan leeyahay maanta waa maalinteynii hambalyo hambalyo hambalyo raadiyaashii qadiimiga ahaa ee door weyn ka qaatay xiliyadii nabadda iyo dagaalka xuska maalinta raadiyaha adduunka sanad kasta hay-adda qaramada midoobe ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco waxay u dabaaldegtaa maalinta raadiyaha adduunka iyadoo la qabanayo howlo kala duwan oo ay iska kaashanayaan idaacadaha ururada iyo bulshooyinka caalamka oo dhan magaceyga waa yaasiin axmed maxamuud oona ahna ahna agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka ee dalxiiska dowladda hirshabeelle ku faraxsanahay maanta inaan idinku soo booqdo xafiiskiina waana idinkaga mahad celinaya casumaadda aad ii fidiseen runtii idaacadda isnayna waa idaacad had iyo jeer aan in badan aan indhaha iyo qalbigaba aan ku hayno sababtoo ah waa idaacad had iyo jeer ee ka shaqeysa arrimaha bulshada runtiina waa dhif iyo naadir in la helo idaacad arrimo bulsho keliyaha ka shaqeyso aan arrimo kale aan faraha gashan waana ku ammaaneynaa waana ku taageereynaa had iyo jeer inkastuu raadihuu jiro in ka badan boqol sano haddana weli waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu gudbiyo wararka lagu dhiirigeliyo isdhaafsiga bulshada laguna baro dadweynaha raadiyahu wuxuu door muhiima ka ciyaaraa ka qaybgalka dhalinyarada ee doodaha la xiriira arrimahaas saameeya noloshooda raadiyahu wuxuu badbaadin karaa nolosha dad badan xiliyada musiibooyinka dabiiciga ah ama kuwa bani-aadanka sababa sidoo kale wuxuu suxufiyiintu u yahay madal ay ku baahiyaan xaqooyinka iyo sheekooyinkooda maanta waa maalin weyn aadaan ugu faraxsanahay inaan sanadkan ka mid noqdo wariyaasha u dabaaldegayo saddex iyo tobanka februari maalinta raadiyaha adduunka maanta waxaa waaye waa maalin anaga nooqaas ah markaasi muhiimad gaar ahna u leh suxufiyiinta oo idil muhiimadda ay noo leedahay waxaa ka mid ah in lasoo bandhigayo waxyaabaheenii iyo waxqabadkeenii dadka wariyaasha ah ama warbaahintaas sida gaarka ama ha ahaato mid loo leeyahay mid gaar ah waa mid ka turjumayso waxqabadka iyo sida dadka ahmiyad ugu leedahay in la xuso maalintan maalinta raadiyaha adduunka markii ugu horreysay oo si rasmiya loo xusay waxay ahayd sanadkii labada kun labaiyo tobankii horumarinta nolosha dadka miyiga ku nool ee afrika iyadoo la adeegsanaya aaladaha isgaarsiinta ee ugu fudud ee la heli karo raadiyaha iyo taleefanada gacanta waxay ka dhigtaa raadiyaha awood xoogan oo lagu horumariyo nolosha dadka miyiga ku nool ee afrika shaqada raadiyaha waa kor u qaadidda codadka dadweynaha waxaan ognahay in isbeddelka cimiladu uu yahay mid kaalin weyn ku leh caqabadaha caalamiga ah gaar ahaan dadka ku nool afrika hoosteeda oo si gaara ugu nugul taasi waa sababta aan u hirgelinay mashaariic caawinaya bulshada miyiga ah si ay uga faa'iidaystaan xalal dabiici ah oo yareynaya saameynta isbeddelka cimilada sidoo kale waxaan diyaarinay agabyo iyo ilo muhiim ah oo adeegsan karaan idaacadaha iyo shakhsiyaadka dunida oo dhan si raadiyaha loogu adeego sidii awood xoogan oo wax loogu qabanayo saameynta isbeddelka cimilada guddiga ayaa codsaday in agaasimaha guud ee unesco uu xeerkaani u gudbiyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobey si maalinta raadiyaha adduunka loogu ansixiyo golaha guud looguna dabaaldego dhammaan hay-adaha hoos yimaada qaramada midoobe arrintaasi waxaa si rasmiya ugu dooday shirweynaha guud ee unesco kaasi uu ansixiyey xeerka lambarkiisa uu yahay soddon iyo lix c islaash lixdan iyo saddex sidaas darteeda bishii nofembar labada kun kooiyo tobankii dhammaan dowladaha xubnaha ka unesco waxay si midaysan ugu dhawaaqeen maalinta raadiyaha adduunka